run ahaantii waxay ahayd ciyaar la wada sugaayey oo xiisaheeda wadato sidii la filayaba waxaa kubadda maamulkeeda durbadiiba la wareegtay xolka sbain halka englandna ay qaab difaaca kusoo gashay qaybtii hore ee ciyaarta waxaa lagu kala nastay eber iyo eber markii dib iskugu soo noqday ayaa xolka sbain waxaa gool u dhaliyey ciyaaryahanka ninka williams balse ciyaaryahan col balmer oo bedel kusoo galay ayaa england u barbareeyey balse nasiib daro ciyaaryahanka ayar zebayaal ayaa sbanishka u dhaliyay goolkii guusha mar ayba ciyaarta ka harsaneyd daqiiqada yar
waa gartay marka maxaa is leedahay marka waxyaabaha ay ku kala badiyeen oo sbain oo kale u suurageliyey inay koobkii qaadaan oo ay xalay badiyaan ingiriiskana u saariyey ama u sabab ahaa guuldaradii kasoo gaartay weliba ingiriiska oo wata qaar ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan caalamka run ahaantii ingiriiska waxyaabaha looga adkaada waxaa ka mid a tacticada oo khadka dhexe ayaa laga qabsaday waxaad moodaa in ciyaaryahanada ingiriiska khadka dhexe uga ciyaaraya sida digland rice iyo jude bildingham ay noqdeen ciyaaryahano aan dhaqaaq fiican lahayn ciyaaryahano aan ahayn kuwii hore loo arkay ee tartanka marka taasaa keentay in tactic ahaan ingiriiska yani lagaga fiicnaa oo qidada yani ay kusoo galeen ingiriiska iyo qidada ay kusoo galeen ama formationka ay kusoo galeen sbanishka ayaa aad u kala duwanaa taasaa keenaysa in yani laga adkaado ingiriiska
marka guud ahaan tartanka koobka qaramada yurub laba kun afar iyo labaatan oo xalay lasoo gebagabeeyey muxuu kaga duwanaa tartamadii hore ama laisdhihi karaa hal iyo laba iyo saddex waxyaabahaas ayuu maaragtay kaga duwanaa tartamadii aan soo arki jirnay waxyaabihii uu kaga duwanaa waxaa ka mid ah in xolalka kasoo qayb galay tartankan oo khaasatan xolalka yaryarka ah ee tartanka ku cusub sida georgia oo kale inay ka dhigeen tartanka wacdalo tusaale ahaan georgia ayaa waxa ay garaacday heerka guruubyada markii la joogay xolka portugal aan ognahay awoodda uu leeyahay sidoo kale austria oo iyadana ka mid a waddamada meellixaadka ama waddamada yaryarka ah ayaa waxa ay kaalinkood gruubka kaga soo baxday xolalka xololka faransiiska iyo maxaa la yidhahdaa iyo holland sidoo kale xolka switzerland ayaa waxa uu garaacay oo wareeg lix iyo tobanka uu ku reebay xolka talyaaniga oo koobka difaacanayay marka waxaad moodaa in tartanka uu ahaa tartan xololka yar iyo weynba awood ahaan ay iska agdhawaayeen oo aan hore looga baranin tartamadii hore ee yurub ay qaban jireen waxyaabaha tartankan lagu xusuusan doono oo dadkii daawaday xusuusahooda kusii jiri doona maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah in sanadkan ay waxdareeyeen dhalinyaro yar yar oo sida hadda laminyo maal oo kale oo ciyaaryahanka ugu da-da yaraa ebed ee tartankan ciyaara islamarkaana gool ka dhaliya gool ka caawiya waxaa kaloo ka mid ah ciyaartoy kale oo da-yar oo kasoo muuqatay tartankan oo magac ku sameeyey sida ciyaaryahan menu oo kale ciyaaryahankii ardi gular oo real madrid iyo turkiga oo matalayay marka ciyaaryahano badanaa jiro oo lagu xasuusan doono tartankan